tartanka iskuulada degmada kismaayo ee deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ay qabatay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland taasoo ujeedkeedu tahay horumarinta iyo isdhexgalka bulshada wareega labaad ee ciyaarta ayaa waxay udhexaysay iskuulka beder iyo yoontooy ciyaarta labada iskuul udhexaysay ayaa waxa ay ahayd mid xiise badan oo ay labada dhinacba ay soo bandhigeen ciyaar xiise leh ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay laba iyo hal oo ay guusha ku raacday iskuulka bedere qaar ka mid a taageerayaashii kasoo qaybgalay kulanka iyo ciyaartooyda iskuulka beder ayaa waxay ka warbixiyeen guusha ay gaareen iyo ciyaarta sidii loo soo bandhigay bedel filis ahaa waa ku faraxsan inaan galabta badiyo kulanka hore maadaama liigi badiya maadaama ciyaar fiican soo bandhigay waa liigi badiyey maanta ciyaar fiican aan soo bandhigay waana badiyey an marka hore waxaa taageerayay yuuntoya taageerayay markii waa lagala badiyey ciyaartooyna maanta wa- way khasaarne guulaan wajeynayo yuuntoy sanadkan insha allah wallaahi waa dhowahay Ee, waxaan ahaa taageero beder Ee, aniga waxa weeyaan qof oo maahayn koox kale iyo tiim kale soo taageeri jiray sax waxaa weeyaan maanta koobka annagaas kale guulaan guulaysan maanta every day is not friday maalin walba jimco maaha maalin hore waa nalaga badiyey shanaa nalaga badiyey maanta waa soo laaban insha allah ilaahay mahad iskale marka hore oo wax walba noo suurtageliyey marka maanta ciyaar fiicanna waa dheelin insha allah ciyaar qurux badan soo bandhignay ragga waa ka badane raggana waxaa leeyahay in ciyaar qurux badan waa dheeleen insha allah waxaa leenahay waxaa sokoosho wanaagsan ayaan rajeynayna inta guushaan aagaar waa filinaya wallahi garoonka marka xaafad marka iskoolka soo baxaa filinaya ina ciyaarta horta ciyaar xamaasad leeheed anaga kool horta kulanka hore shan iyo saddexeen oo soo badiyeen haddana geemka waa ka harsanay marka waxaa dhihi lahaa yuunto inkastoo deegaanka eete waxaa dhihi lahaa maadaama kulanka oo iskoolaadka kasoo aqbashadeen kulankaas soo adka ayaa dhihi lahaa kulanka sanadka dambe insha allah aad iyo aad aan u faraxsanahay marka waaweynkaas soo kaceen wax yar waa dabaldigin waa dhammaystiran